alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa sayidina maxamed maanta halkan waxaan isugu nimid shir saddex geesooda oo ah maayorada degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda kulankan oo daaranaa in laga wada hadlo sidii ay wada shaqayn maadaama aynu dowlad qurannahay si aan wada shaqayn buuxdo loo yeelan lahaa hadday noqoto xagga cashuuraha hadday noqoto xagga dakhliga hadday noqoto xagga adeega dadka loo qabanayo oo laga wada hadlayo sidii ummadda adeeg hufan loogu qaban lahaa dakhliga ee ka soo hoyda sidii loogu celin lahaa ayna u noqoteenna waxyaaba isdul saaran oo shaqooyinka waxa weeye tusaale ahaan wasaaradda maaliyaddu dakhli bay u qabataa wasaaradaha ay u qabataa mayrada iyo dowladaha hoose mayrada iyo dowladaha hoosena waxay u qabtaan dakhli wasaaradda maaliyadda sidii halkaa si fiican la yskaga kaashan lahaa oo ummaddana adeeg fiican loogu qaban lahaa ayna shaqaduna u noqon lahayn wax soo noqnoqda shirkaas oo si fiican oo si wanaagsan ballan adagna lagu kala halkan lagu dhammaystay waxaana muxuu kusoo dhaweyn lahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha
bismi illahi raxmaan raxiim dhammaanba waxaan salaamayaa madaxda halkan fadhida wasiirka wasaaradda maaliyadda agaasimayaasha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha maayirada degmooyinka ee halkan iyaguna fadhiya degmada berbera hargeysa gabiiley bowrama iyo ceergaabo iyo madaxda kale iyaguna fadhiya saddex xisaabiyaha guuda qaranka bataliyaha wasiirka dhammaantiinba wadin salaamay horeyse waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkan maanta halkan laysugu yimid oo ah isagoo shir aada iyo aada u muhiima ujeeddada shirkan laysugu yimidna ay tahay xoojinta wada shaqaynta wasaaradda maaliyadda iyo dowladaha hoose ee dalka maadaama lagu jiro sanad cusub oo sanad cusub la bilaabay oo sanad cusub la bilaabay waxaa muhiima runtii in la isbaraarujiyo in la ogaado waxyaabihii sanadkii hore meelaha loo baahanya in kor loo qaabo mataqaana waxyaabaha looga bahanya in kor laga fiirsado ee goldarooladu ay ku jirto ee u baahan in la turxaan bixiyo ama la dhammaystiro sanadkan cusubna diyaargarow cusub isagana in la galo oo la derdergeliyo sababto ay tahay dee labadan marka la eego wasaaradda maaliyadda iyo dowladaha hoose waxay ururiyaan lacag bay ururiyaan runta marka laga hadlo dakhliga dalka ayay ururiyaan dowladaasna waxay qaadaa cashuuro badan bay qaadaa wasaaradda maaliyadda waxay waxay saaran tahayba ururinta maaliyadda gebigeedaba qarankaba soo gasha taa marka waxaa loo baahan yahay dadkan laga soo qaadaya cashuuraha cashuur bixiyayaasha ee aada iyo aada u mahadsan iyagana adeeg hufan loo sameeyo inta badan dowladda hoose ayaa dadku ay la kulmaan maalinle waxaaba laga yaaba inaan sooba gaadinba meelaha sare laakiinse dowladaha hoose waa meesha aas-aaska ah ee dadweynaha cashuuraha bixiya sida ay u badyihin haddana ay maalin walba adeeg ay uga baahan yihin ay maalin walba ay la taagan yihiin waa isbaraarujin ayaa markaan odhan karayaa kulanka kani waana kulan aada iyo aad runta marka laga hadlo qiimo iyo qaayo weyn u leh waxtar weyn ugu fadhiya qarankan ugu fadhiya shacabka reer somalilan ee cashuur bixiyayaashaana ugu fadhiya iminkan waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka maaliyadda cabdicasiis
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزير كريك وزارة داخلية حسابيها قودة قرنكا بيتيغا وزارة مالية يديتيغا وزارة أرمها قودها ما يرهضى عاصمة هرقيسة iyo mayrada ceerigaabo berbera boorama iyo gabiley iyo guud ahaan mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda maaliyadda ka tirsan kulankan runtii qiimaha le aynu maanta isugu nimid oo gebagabadii aynu go-aamo dhaxalgala oo qaranka iyo dadka iyo dadweynihiinaba waxtari aynu kasoo saaray farxooyin bay inoo tahay dhammaanteed runtii wuxuu ahaa kulan qaatay weeraa saddex saacadood waxaanu ahaa kulan yani sababtiisa iyo qabashadiisa ay wada lahaayeen dowladaha hoose mayradooda wasaaradda dakhliga iyo wasaaradda maaliyaddu si ay uga arrinsadaan guud ahaan shaqooyinka ballaaran ee ka dhexeeya ay ugu mudan tahay dakhli qabashada farxad weyn bay dhammaanteen inoo tahay inaynu runtii munaasabada qaaligaa maanta isugu nimid oynu ka arrinsanno ama kaga wada hadallo arrimo qarankeena khuseeya wasaaradda maaliyaddu waxay u qaabilsan tahay dowladda dhexe ee wixii ee, maaliyad ah ayay uqaabilsan tahay ururinteeda ee, keenideeda odolaskeeda jaangoynteeda uqaybinta wasaaradaha kale iyo wixii lamid ah dowladaha hoosana ee, oo runtii ah ee, municipality-gi dalka ee runtii lasoo doortay uu sanadkoodii labaad galay iyaguna runtii howl qaran oo culus ayay dalka u hayaan oo mid dhaqaale iyo mid horumar intaba leh Ee, wasaaradda daakhiligu lay minister bay u tahay dowladaha hoose saas asligeed baa kulankeenani saddex geesoodka runtii u ahaa inaynu isweydiino guud ahaan howlaha ballaadan ee naga dhexeeya waxaan odhan karaa waxaan isla qaadanay in kow wada shaqaynta ka dhaxaysa dowladaha hoose wasaaradda daakhiliga iyo wasaaradda maaliyadda ay noqoto mid wanaagsan oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo iyo qarannimo ku dhisan maadaamanu dowlad keliya wada nahay laba maadaama saddexda hay-adood labada wasaaradood iyo dowladaha hooseba ay si ugu mashquulsan yihiin dakhliga dalka iyo hanti ururin inay ka yeeshaan iskaashi ee, wanaagsan dakhligaasi sidii u wanaagsanaan lahaa u fiicnaan lahaa ee, waxay wasaaradda maaliyadda u qabatay dowladaha hoosena ay u wanaagsanaan lahayn saas si lamid ah ee meelahay dowladaha hoose dakhliga kaga soo kordhiyaan ama ay u qabtaan wasaaradda maaliyadda inuu wanaagsan lahaa taasoo runtii waa ama dhaxalgala oo qiimo leh aan ka wada gaadhnay Ee, waxaa hubaala marka dalka dhaqaalihiisu wanaagsanaado in nolosha dadkuna wanaagsanaanayso horumarku yacni fiicnaanayo ee, dalka jiritaankiisii nabadgelyadiisuna ay wanaagsanaanayso intaba runtii saddexdan hay-adood ee kala duwan ee dowladaha hoose wasaaradda dakhliga wasaaradda maaliyaddu howlo midaysan oo isku xidhan oo ee, ka dhexeeya runtii oo ay qaranka u wada qabtaan ayaa jira oo haddaanay iska kaashan oo si midaysan aanay ee, u wada qaban ay yacni wax noqonayso hawshii guud ahaan qaranka ay u hayeen in dakhliga la kordhiyo in la wanaajiyo in lala dagaalamo musuq maasuqa iyo corruptionka ragaadiyey wadamo badan oo adduunka ka mid a yarayno la dagaalano wax alaaliya wixii hantida ummadda sifo allaaliya sifadii lagu luubsanayaynu aragnaba runtii aan la dagaalano ee qiimo weyn bay u leedahay dakhligana runtii qeyb weyn bay ka qaadanaysaa dhanka kale ummadda runtii aynu u wada shaqaynaynana iyadana in lagu celiyo waxaa laga qaadayo wax lagaga celiyo oo iyaga ku noqoto amnigooda ku noqoto horumarkooda ku noqoto dhaqaalahooda ku noqoto noloshooda ku noqoto runtii ayaa iyaduna runtii qiimo weyn leh Ee, waxaan odhan karaa kulan aada u wanaagsan oo bilowga sanadka cusub ee labada kun iyo afar iyo tobanka iyo hawsha ballaaran ee qaran ee hay-adahan iyo hay-adaha kale kala duwanee qarankaba sugaysa sidii laysaga kaashan lahay wax looga wada qaban lahaa waxaa farxada weyn maanta noo aatay oo kulankan wasaaradda maaliyadda ka dhacay inaan is afgarada wanaagsan ee, maayarada degmooyinka ee, wasaaradda daakhiliga iyo wasaaradda maaliyadduba aan ka wada gaadhnay go-aamadaasoo insha allahu tacaala dhaqangeli doona waxtarna u wada noqon doona guud ahaan qaranka ee dadweynaha iyo dadkaba dhammaantood iyo dowladdaba runtuu noqon doona ee waxaana hubaala marka gacmaha la isqabsado shacbi iyo dowlad marka gacmaha la isqabsado dowlad dhexe iyo dowlad hoose marka gacmaha la isqabsado baarlamaan iyo guud iyo dhammaan axsaab qaran dhammaanba marka qaranku isagoo isku duuban gacmaha iskula qabsado wax badan baa u qabsoomaya taasaan runtii ka wada hadalay kuna heshiinay insha allahu tacaalana waxay noqon doontaa ee, go-aamadan ka soo baxay ee, halkan maanta go-aamo dadka iyo dalkaba wax weyn tari doona aad iyo aad baad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu